waxaan rabaa inaan ka hadla dhibaatooyin isguulaha wajeer county haystaan dhibaatooyinkaas aad ugu weyn yahay capitation dowladda abal hore waxay subin jirtay capitationka waxaa loo kala hagaajin jiray first term fifty percent second term thirty percent iyo third term oo twenty percent la keeni jiray laakiin haddaan dowladdan cusub si u imaaday capitation isguulaha aad ay ugu dhib qabaan sidii hore looma hela aad aad ugu soo dahaa first term january this year dowladda waxay bixisay twenty five percent abril ay haddana twenty-five percent kale ay bixisa iskuulaha markii la xiray haddaan la joogo second termkii miid aad sii marhaya iskuulaha saddex wiig ay furan yihiin iskuulihii wax lacag oo dowladda ay usoo dayeysay ma jirta dowladda waxaan leenahay lacagihii dowladda si degdeg ah oo u dhaqsada badan ha loo soo daayay iskuulihii dhibaato fara badan ayaa soo mareen roobkii weyn ayaa imaaday daadadkii iskuulihii waa galeen falaadhiskii wax walba dhibaatooyin fara badan ay iskuulihii soo mareen marka hadda waxay ahayd iskuulihii inaananba la furin in lacagtoodii accounts loo sii geliyey sidii iskuulihii shaqadooda ay ku istaageen oo shaqadooda u socoto waxaa layaab eh budget waa la hagaajiyaa kenya ministry of education budgetkeeda waa la hagaaji baarlamaanka waa aprove gareeyeen lacagtan intay ku maqan tahay intayna jirtaa waa su-aal dowladd u taalla waxaan leenahay lacagaad si u dhaqsada badan iskuulaha loo soo geliyo haddaad fiirisid maanta primary schools oo macalimiintii madaxdii ama principals oo secondary u xil saarnaayeen maantaan la joogo dhibkooda aadaas u fara badan yahay macalimiintii frustrated bay iska yihiin waxayna u yihiin saas ayakana waxaa si fiican u xaganahaya niman la dhaha suppliers supplierski lacag ay rabaan lacagta dowladda ma keenin heedhamastyaalkii ama macalimiintii primary lacagtanta ay ka keenayeen markaan sidii dhibkan ugu baxna dowladda lacagihii sidii awal hor ahaan jirti in loo soo geliyo oona lasoo dedejiyey intay iskuulaha maaragtay markastaan loo furaw lacagta la keena wakhtigeeda xiran yahayna lacagtii taamka lasuga lasoo geliyey sidii iskuulihii shaqadooda ay ku socoto dowladda waxay leedahay ilmihii iskuul fiis aan loo soo fiijinin lacagna bixina mays waa shaqa dowladda u taalla insha allahu tacaala waxaan rabnaa dowladdii capitation iskuulihii inay kusoo dadaalaan